munaasabadda caleemasaarka xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka dhacday degmada jowhar kuwaas oo bilo ka hor doorashadooda ay ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle labada gole ee sharci dejinta iyo fulinta hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabada ka dhacday magaalada jowhar madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen ayaa guulaha siyaasadeed ee la gaaray ku tilmaamay kuwa hirshabeelle kusii reexayso wadajirka iyo waxwada qabsiga waxaa loo xafladayhayaa golihii deegaanka iyo guddoonkoodii ee degmada jowhar oo ah caasimaddii gobolka shabeellada dhexe caasimaddii dowladda hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo guddoonka la doortay waxaad guddoon ka tihiin caasimaddii stateka caawana waxaa idin kulansan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii wasiire ee golaha baarlamaanka guddoomiyaashii labadii gobol iyo labaatan iyo afar degmo ay ka kooban tahay oo goobtan ku sugan degmooyinkii guddoonkoodii iyo labaatan iyo afar qof oo kaleentooda oo ururka haweenka oo guddoonki ururka haweenkaa iyo guddoonkii ururka dhallinyarada iyo odayaashii idin soo xulay iyo bulshadii degmada jowhar iyo xildhibaanadii federaalka qaar ka mid ahoo nala joogo waxaad aad hub waxaan hubaa inaad aada u nasiib badan tihiin waxaan leeyahay guddoonka la doortay iyo golaha la soo xulay intaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo dowladda hirshabeelle guud ahaan degmo kastee ka mid ah inay qaadaan rabnaay sidaan loogu xafladiyey waana naga go-an tahay inaan degmo kastee ka mid ah inya tagno sidaan uga xafladayno golo la doortay iyo guddoon la doortay inaan goobjoog ka ahaano ayaa naga go-an haddii ilaahay raalli ka noqdo